halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaban ee sagaal iyo tobanka iyo shan iyo labaatanka mitriban hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad naga dhagaysanaysaan boggeena internetka oo ah v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaado ah bisha oktoobarna waa shan iyo labaatan sannadka labada kun lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
meesha laga soo duula caada keliya maan waxa meesha dadka laga soo duula waxaan rogaynaa waxaan ku soo duulaya ana meesha laga soo duula caada keliya maan waxa meesha dadka laga soo duula waxaan rogaynaa waxaan ku soo duulaya ana oo shidadaa wadaahi oo runtii qayb weyn oo mug weyn ku leh waa dowladda federaalka soomaaliyeed
kaasi waxa uu ah madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas oo dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay qayb ka tahay dagaalka gaalkacyo ka dhacaya qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dowladda jabuuti oo raadinaysa farsamooyin cusub oo dadka biyo loogaha qabtiri karo maadaama dalkaasi uu ku yaryahay roobka muhaajiriin cusub oo gaaray waddanka talyaaniga iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka kooxo dabley ah oo wejiga soo duubtay ayaa gudaha u galay xarun lagu tababaro ciidamada biliiska bakistan magaalada koonfur galbeed ku taalla ee kweta isniintii halkaas oo ay ku dileen in ka badan afartan ka mid ahaa dadkii halkaasi lagu tababarayay iyo saraakiisha ciidamada waxay sidoo kale dhaawaceen in ka badan boqol kale kooxaha dableydahi ayaa la sheegay inay weli haystaan tiro la haystayaal oo aan la sheegin cadadooda intaay gaadhsiisan tahay ciidamada kommandoska waddanka bakistan ayaa si deg degay arrinkaasi u farageliyey waxaana uu dagaal ku dhex marayay labada dhinac xorraantii talaadada gudaha xarunta ay qabsadeen shan ilaa iyo lix argagixiso ayaa weerartay xarunta tababarka ciidamada sidaasi waxaa ku dhawaaqay militariga bakistan goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn iyo laba qarax oo yaryar oo ka dhacay gudaha xarunta ciidamada lagu tababaro halkaas oo in ka badan laba boqoloo ruux la sheegay inay ku jireen ra-iisul wasaaraha bakistan nawaas shariif ayaa weerarkaasi cambaareeyey waxaana uu ku tilmaamay inuu ahaa mid fulaynimo ah ciidana ma sheegin weli mas-uuliyadda weerarkaasi
ciidamada ciraaq ayaa ka qabsaday kooxda daacish dhul dhan in ka badan siddeed boqol oo kilomitir oo iskuweer ah tan iyo markii uu bilowday howlgalka dib u xoreynta mosul toddobaadkii lasoo dhaafay afhayeen u hadlay bentagonka oo lagu magacaabo kabtain jeff davis ayaa sheegay meelaha daacish laga qabsaday inay ku jirto deegaanka bartella oo soddon kilomitir oo qura u jirta magaalada mosul xoogaga kurdiyiinta ee bishmaargaha iyo militariga ciraaq ayaa kusii siqaya magaalada iyaga oo soo maraya tuulooyin yaryar oo magaalada kaga xeedhan dhinacyada waqooyiga bariga iyo koonfurta magaalada moosul ee waqooyiga ciraaq ayaa la sheegaa inay ku sugan yihiin dagaalyahanada ugu badan ee kooxda daacish subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku horeyno gaalkacyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa maalmahanba ka dhacayay dagaallo u dhexeeyey maamul goboleedyada galmudug iyo puntland madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa dagaalkan soo laablaabtay ku eedeeyey in ay qayb ka tahay dowladda federaalk ee soomaaliya isaga oo dhanka kalena sheegay in cawaaqibka ka dhasha dagaalka gaalkacyo ay qaadan doonaan madaxda dowladda soomaaliya warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey waryaheenna jamaal axmed cismaan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dagaalada soo lalaabtay darteed waxa ay noqdeen dadku kuwo ka barakacay kuwo kalena ay u dhintaan dagaaladaas welina ma jirto ilaayo hadda xal rasmi oo laga gaaray magaalada gaalkacyo marka laga reebo eedeymo ay isu jeedinayaan dhinacyada magaalada madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo dhowaantan dib ugu laabtay deegaanada puntland kadib safar shaqo uu dibadda uga maqnaa puntland waxa uu ka dhawaajiyey in colaadda gaalkacyo ka aloosan aysan galmudug keliya ku lug lahayn waxa uu ku eedeeyey dowladda federaaliga ee soomaaliya inuu lug ku leedahay isagoo dhinaca kale su-aal geliyey sida ay uga qayb qaban karaan hanaanka dowladda federaaliga ee soomaaliya soo socda lagu soo dhisi doono gaalkacyo waxaa laga wadaa dagaallo dagaalkaas oan ahayn mid ka meesha laga soo duula caada keliya maan waxa meesha dadka laga soo duula waa xamar weeye waxaan ku soo duulayaana oo shidadaa wadaahi oo runtii qayb weyn oo mug weyn ku leh waa dowladda federaalka soomaaliyeed dabcan arrintaas marka waxay nagu keenaysaa in badan inaanu nada doorashooyin baa laga hadlayaa iyo in dowlad la dhiso laba kun iyo lix iyo tobanka isbedel dooriya uu yimaado dabcan waxa weeye daacadow duulaanka uga ah twenty four hours afar labatanka saac hadda si wax loo dhisanayo oo dowladda loola wadaagaya ma garanaya war runtii annagu cidda duulaan kuma hayn waxaan rabnaa nabadgelyo waxaan rabnaa wadajir waxaan rabnaa midnimo soomaaliyeed waxaan rabnaa wadarisnimo wadaag waxaan rabnaa nin walbaaba inuu dhankiisa u horumaro oo horumar laga shaqeeyo inta laga shaqeynaa dadka dhigiisna la daadiyo waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo horumar iyo wadajir iyo midnimo soomaaliyeed taasaan qarnaba lagu gaari karaa laakiin maalin walba duulaan joogta iyo dhib joogta iyo xasra joogta dalka in laga wadahay waxay anfacaysaa ma jirto marka wixii ka yimaadaana dabcan madaxda dalka waxay ugu sarreeyaan nimanka xamar jooga ayaa ka mas-uul ka yimaada v o a ayaa isku dayday in arrimahani ay fursad u siiso si ay uga jawaabaan dowladda federaaliga ee soomaaliya hase yeeshee ilaayo hadda nooma yn suuragelin inay dowladda soomaaliya arrinkani wax ka tiraahdo oo ay idaacadda v o edu la hadlaan marka ugu horreysa oo ay hadlaan ayaan dhegaystayaal idiin soo gudbin doonaa dhinaca kale somalilan ayaa ugu baaqaysa dhinacyada dagaalamaya inay colaaddu joojiyaan wasiirka warfaafinta somalilan cismaan saxirdiid caddaani ayaa isaguna sheegay anigoo ku hadlaya magaca dowladda somalilan waxaan ugu baaqayaa dadka walaalaha ah ee degan deegaanadaas ee muddada isdilayay in ay joojiyaan dhiigooda daadanaya wadahadallana ku dhammeeyaan wax alla wixii khilaafaad ah ee dhex yaal haddaba dagaalada ku soo laalaabtay gaalkacyo maxay tahay sababta ay u soo laalaabanayaan maxayse salka ku hayaan dagaaladaasi soo noqnoqday waa kan maxamed xaadan nuure oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed oo ka hadlaya waxa dagaaladaasi salka ku hayaan iyo soo noqnoqshadooda runtii dagaaladan saddex arrimood ayaa sabab u ah inay soo laalaabtaan tan koowaad waxay tahay dabcan saddex iyo sagaashankii heshiiskii labadii oday allah naxariistay cabdullaahi iyo janaal cajiibooda gaareen oo aan loo baahnaa dadka labada deegaanada magaalada gaalkacyo ama mudug horumar ka sameeyaanoo dadku ay abuuraan kalsooni oo aan dhicin tan labaad yani dabcan odayaashii dhaqanka gacanta ku hayay hawsha marka la isqabta inta soo baxo xallin jiro ayagana gacanta ka taagay iyo damac siyaasadeeda udhexeeya maamulada oo aan garanayno dabcan siyaasaadka ka dambeysa oo ayagana keentay in haddii laba geel jira ay isku dilaan duurka ama baadiyaha dagaalka markiiba isku bedelayo maamul dagaal udhexeeya laba maamul taas saddexdaas arrimood ayaa keentay in dagaalka magaalada gaalkacyo uu soo laalaabto maxamed xaadan nuure ayaa qabaa in odayaasha dhaqanka ee labada dhinac loo madax banaaneeyo inay ka tashadaan aayahooda islamar ahaantaasina maamuladu ay noqdaan kuwo ka feejignaada wax colaada keeni karayo dabcan waa la xallin karaa haddii si dhaba oo dareen ku jira loo wajaho dabcan ko waxa ka ah in marka koowaad la abuura kalsooni udhexeysa dadka deegaanka sida shacabka ha noqoto in laisku xiro dhalinyarada magaalada labada dhinac kasoo kala jeeda in culummada labada dhinac magaalada kasoo kala jeeda in aqoon-yahanada labada dhinac kasoo kala jeeda haweenka ururada haweenka labada dhinac kasoo kala jeeda dabcan mujtamaca noocaasa haddii isku xirmaan oo dhiirigelin badan lagu sameeyo nabadda iyo in ay colaada xun tahaana laisku sheegay dabcan qodobkaas waxay keenaya in magaalada ay noqoto magaalo nabadeed tanladeysaa oo ayadana looga gudbi karo waxay tahay maamulada labada dhinac is hayaan oo u gacan baneeya ama ku wareejiya yani xalinta dhibaatada magaaladaas odayaasha dhaqanka awalwalba awalba wakti badan soo xalinaya dabcan ayadana qeyb bay ka qaadanaysaa saddexaad haddii la heli kara ficnaan lahayd in magaaladaas ay noqoto magaalo hal maamul gacanta ku jirto laba dhinacna isla gartaan in ay dabcan ay labada qolaba qolaba wakti ay maamusho ama sanad ha noqdo ama laba sano ama lix bilood waxay isla gartaan dabcan oo hal maamul yani magaalada ay yeerato taasna waxay yareyn lahayd ama meesha ka saar lahayd isku dhacyada iyo qaxa iyo dhibaatada magaalada kusoo laabaa warbixintii uu wariyaha v o e da jamaal axmed ismaan uu nooga diyaariyey dagaalada magaalada gaalkacyo
subax wanaagsan dhegaystayaal waxaa sii kordhaya khasaaraha uu geysanayo ay u geysanayso dadka iyo duunyada abaar xun oo ka jirta qaybo ka mid a gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ugu yaraan saddex ruux ayaa la sheegay inay ugu dhinteen oon iyo gaajo tuulo u dhow degmada ceelwaaq ee gobolka gado haddaba arrintan ayaa waxaanu ka wareysanay guddoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq sahal macalin aadan waryahayaga nuur xasan nuur ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray sahal waxaana ugu horreyn uu weydiiyey wakhtiga ay abaarahani soo bilowdeen
bismillaahi walaal nuuro aada baad umahadsan tahay waxay bilowdeen sanadihii haddaan soo dhaafnay foobkii sacaumadiin sidaas oo kale si fiican umaysan diin laba kun iyo shan iyo lix iyo tobankaan ku jirno xilligan hadda roobka uu dii jiray waxaa octoobar hadda caawa shan labaatan bay maraysaa octoobar afarta ilaa shanteeda waxaa la garan jiray siday dadka ku xisaabtami jireen inuu roobka da-o hasaatee roobkii ma diin goobihii dhulkan weli ma waro waro ayaa laga cabi jiray oo inta badan waro ay dadka isticmaali jireen ceelashan way ku yaraayeen oo dee aada aad bay u yaraayeen ceel gacmeed oo tiro kooban oo meelo cayiman kow iyo laba la dhihi karaa ayay jirtay marka saa darteed markii arrintaas ay dhacday waxaa dhacday in oo dadkaba on ay u dhintaan goorma ayuu maamulku dareemay iyo dadka deegaanka in abaar maaragtay xun ee ka jirta deegaanka walaal waxay waxay dareemeen baarihii bisha kowdeedii ilaa afarteedii ilaa shanteedii marka ilaa iyo imika ma jiraan dad u dhintay abaarahaas laga soo sheegayo ceel waaq iyo tuulooyinka u dhow dhow ha way jiraan waxaa u dhintay saddex caruur ah oo da-dooda ay kala tahay shan jir gabar shan jir ah iyo wiil toddoba jir ah iyo wiil kale oo toban jir ah oo ari la jiray waxayna ay degan yihiin dadkaas oo deegaankaas ay degan yihiin waxaa weeye tuulo hoos timaada degmada ceelo oo la yidhaahdo daas shimbir iyo galiley goormay dhinteen carruurtaasi waxay dhinteen taariikh sideed iyo tobankii bishaan aan ku jirno ayay dhinteen waayahay dadka xoolo dhaqatada ah xaggee uga helaan biyo iyo baad xoolahooda waqtilxaadirkan aada iyo aad bay xoolaha hadda u liitaan biyaha way gabaabsi meel aan aysan awood awoodda ay ku gaari karin oo ceelal ah ayay soo magarata laba habeen iyo saddex habeen usoo dhaxaan daaqina aada aad buu ugu yaryahay oo abaartii baa ka dhufatay marka lo iyo ari iyo hadda xilliga hadda waxaa weye in quus baa laga taagan yahay ka waran hay-adaha gargaarka oo kale ma ka howlgalaan ceelwaaq hal hay-ad oo la yidhaahdo lifeland baan hadda ognahay oo dhamarsoo ergedeeda ka wado toban goobad oo biyo dhaamina ka wado wax kaloo hadda weli aragnay ma jiraan dadka marka xoolihii aada iyo aad bay magarata ayay u ba-ayaan oo dee gaajo markii ay ku dhacday abaarta gaajoodeenna ceelba maba gaari karaan marka xoolihii way ba-ayaan looda way farfariisatay ariga waa sidaas oo kale wax la iibsanaya ma jirto dadka awood ay xoolaha ku waraabsadaan oo intay booyada ku kiriistaanna ma hayaan sidaas baa hadda aada iyo aad dadka ay u dareemayaan sahalow abaar maaragtay ay dadku bilaabeen inay u dhintaan ma ahan mid sahlan marka arrintan dowladda federaalka ma u bandhigteen oo ma kala hadasheen sidaad ogtahay baa dowladda federaalka doorashooyin iyo waxbaa ka jiro ayadan baa isku mashquulsan anagu haddaan nahay degmada ceelwaq maana arag dowlad iyo maamul goboleedka jubbaland baanu ka tirsannahay waxa noo soo gurmaday ama waxana taray hadday tahay maamulka jubbaland iyo dowladda dhexe midna maana arag abaarahan oo kale two elevenkii way ku dhufteen way abaara isu dhigmo weeye oo sidaas oo kale ah baaq waxaan u joodinayaa beesha caalamka inay gurma deg dega la soo gaaraan iyo dowladda dhexe iyo maamul goboleedka jubbaland iyo jaaladaha soomaaliyeed meel kasta ay ha joogaan kaasi waxa uu ahaa sahal macalin aadan oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey waryahayga nuur xasan nuur
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington markaana jabuuti dalka jabuuti waxa uu ka mid yahay dalalka ay roobabku ku yaryihiin sidaas daraaddeedna dadkuma helaan biyo ku filan dowladda ayaa hadda ku guda jirta farsamooyin kale oo loogaga baahi tirayo dadweynaha dhibaatooyinka xagga biyaha agaasimaha qaybta biyaha ee wasaaradda beeraha iyo biyaha ee jabuuti sucaad suleymaan axmed ayaa wariyaha v o e da jabuuti ramadaan muuse uga warantay siyaasadda dowladda ee xagga biyaha haddii aan ka hadlo xagga siyaasada guud horta waxaa ugu horeeya ku salaysan tahay waajibka saaran direksiyonga iyo dee wasaaradaba in aan biyaha gaadhsiino meel walba qofka uu joogo aan loo eegin dhulkuin biyo ma leeyahay ma dheer tahay dadku ma badan yihiin aan wax aliyo wax kriteeron u eegin ayna jirin oon halkuu joogo qof walba aan biyo ku gaadhsiino biyo fiican kaalitigoogu aad u wanaagsan yahay tadoodu aad inaan gaadhsiino waajibkaana saaran horta taasaa jirta waxa weyaan haddaan aan kuu soo qaato miisaal haddaan kuu soo qaato waxaa dhacday nimanka matalanba magaalada jabuuti naabkii jabuuti ceelashii waan beyranay waan beyranay biyihii ilaa iminka magaalada xoog bay isku develobeynaysaa developmaga adiga arkaa ku gaadhay aad doo fidaysaa marka halkay socoto iminka mashruucan ballaaran ee aan wadno macal etoobiya waa adiga arkay biyahan etoobiya aan soo qaadayno intaayo kilomitr waa biyo kaleeti ugu aad u fiican yahay waxaa kaloo jira mashruuc iyadana laftarkeegu aan badda la macaaninayo oo magaalada jabuutiguna ooy maxaa ahayd ay maalgeliso qolada union eurobeanka ayaa jira marka waxa weeyaan horta anagu si walba dadka shicibka jabuuti ku nool baadiye iyo beriba maxaa ahayd waajibku saaran yahay in aan biyo gaadhsiino mudane agaasiime kolka adeegta shucaad biyahan iminka etoobiya laga soo qaadayo jabuuti iyo etoobiya laysku xidhayo la keenayo kaalin weyn bay wax weyn bay ka bedeli doontaa soo mahayn biyaha siday u heliyayaan dadku oo way fududayn doontaa de hawa sidan objectiifka dhan ee loogu talagalay ujeedada loogu talagalay waxa weeyaan biyaha etoobiya intaayoo kharash loo galay halkaa laga soo qaaday waa in biyihii biyo dadkii ku filan baambada marka uu furo biyo aanan go-ayn saacad lahayn oo wakhtiga loo baahdaba la helo waaba ujeedada looga soo qaadayba marka waxaan rajaynaynaa inay xoog isku bedesho nolosha dadka caasimada ku nool iyo hejadahana qaar badan bay taaban doontaa sida calisabiix iyo diqilba hejado badan bay taaban doontaa xaggii warshadayntana kaalin weyn bay ka qaadan kartaa aad bay uga qaadanaysaabo dhibaatooyinka waxa weeyaanba shicibka waxaa kasii daranba wadankii oo xoog u socda warshadihii soo biireen biyihiina ay dee gabaabsi nagu noqdeen roobkiina ay nagu yaraadeen marka xagga warshadeynta iyo xagga dad waraabinta labadaba qayb xoog leh ka qaadan doonta haddii alla ka dhigo insha allah waxaad nooga warantaa iminka xaaladda guud ee biyaha ee kolka adeegto khaasatan welibana ayna waxaan region de l'interieur leedhaa gobolada dalka gudihiisa haddaad kuwa nooga waranto iyo dhulka miyiga bal iyagana nooga waran biyahooda haddaan kaaga waramo wallaahi rabadaano waxa weeyaan horta dharka baadiyuhu amba miyigu wuxuu kala baxaa wax grow village dhahdo magaalooyinka waaweyn ee infrastructureka sida iskoolka iyo dhakhtaradii leh iyo dhul yaroo baadiya baadiyada asalka ahaa nuqane kombmooya dad ka baadiya ayaan qara marka wixii grow village as runtaa imika xoogaan saarnay oo xitaa kuwii biyo dhow haysanna toban kilomitr sida magaalada caasageelo kale koob iyo toban kilomitr ceelal fiican markaanu hele iyaan soo daadinay si ay dadkii dee haddeetu biyaha uga raystaan de wax kale u galaan biyuunda la sugi maayo de wuxuu in laga tallaabsado ma ogtahay dhulkii baadiyihii bay noqotay wallaahi se runtaa ceela sheer gaagaaban ee pc montega loo yaqaano iyagana warkuga galaa ceela sheera sibireysna gaagaaban oo de meesha dadkii markay yar yihiin biyo ku filana soleer baa loo dhigaa naalaabta ku socota kaawiga cadceedaa ku socdaa ayaa loo dhigaa si ay de iyaguna uga qayb galaan de developmentka wadanka socda ma garan waxaa kaloo taasoo raaca waxaa la yidhaahdo rotoni biyo xidhaanada weeyaan iyo baaraash lagu joojinayo biyihii roob biyaha roobka waa biyo gratuiye waa biyo bilaasha ilaahayna siiyey badana ku shumaya marka taana brograamyo badan baa socda iminka oo biyihii roobka lagu joojinayay marka lagu joojiyo iyaguna de waa biyo soo biiraya oo ceelashiina markay roobku do-o ceelashina way noo nasanayaan oo kuwan baa de la isticmaalaya hadday beero tahay hadday warshayn tahay wallaahi kuwaasina iyaguna istaraatiijiga way ku jiraan
agaasimaha qaybta biyaha ee wasaaradda beeraha iyo biyaha jabuuti sucaad suleymaan axmed waxay u warramaysay waryaheena jabuuti ramadaan muuse
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dadka muhaajiriinta ee ka yimaada afrika ayaa weli kusii qulqulaya xeebaha dalka talyaaniga sanadkan oo keliya kumanaan tahriibiyaala oo intooda badan ka yimid dalalka bariga afrika ayaa maray dalka talyaaniga una gudbay dalal kale oo yurub ka mid ah laakiin kontaroolka xuduudaha dalka talyaaniga ayaa aad loo adkeeyey waxaana dadkaasi ay ku qasbanaadeen in qaar badan oo ka mid ahi muhaajiriintu inay ku xayirmaan xadka waa kan nuur xasan nuur oo warbixintan inoo faahfaahiya
baabuurta ayaa dhaqsi ku maraya waddada qalqallooca badan ee dhulka buuraleyda ah ee magaalada fentimilia ee waqooyiga dalka talyaaniga waa maalin roob iyo qabow badan waxaan joognaa xuduudda uu dalkan la wadaago faransa hareeraha waddooyinka ay baabuurta isdib goynayaan waxaa lugaynaya muhaajiriin badan oo u socda si raxan raxan ah waxay ka yimaadeen eritreya suudaan etiyoobiya iyo dalal kale oo qaaradda afrika ah intooda badan waxay soo mareen safar dheer oo halis ah ilaa ay ka soo gaaraan libiya kadibna waxay yurub uga soo tallaabeen dhinaca badda mediteraneanka qaar ka mid ah muhaajiriinta ayaa la hadlay v o eda wiilkan wuxuu oggolaaday inaan waraysanno balse wuxuu codsaday inaan la magacaabin aniga waxaan ka imid suudaan waxaan ahay afar labaatan sano jir dowladda suudaan aniga iima wanaagsana waxaan halkan u imid in aan naftayda badbaadiyo wuxuu rajaynayaa inuu gaaro dalka faransa oo uu sheegay inay degan yihiin qaar ka mid ah qoyskiisa laakiin hadda isaga iyo shan kale oo u dhashay dalka suudaan waxay ku dhex lugaynayaan roobka iyaga oo raadinaya kaamka qaxootiga qaybta ragga oo ay maamulaan hay-adda lanqeyrta cas iyo n g o-ga karitas xarunta kiniisadda katoliga ee st antoni ee magaalada fentimilia waxaa lagu daryeelaa ilaa iyo boqol muhaajiriin ah oo isugu jira caruur iyo haween dadka sida mutadawacnimada ah kiniisadan ugu shaqeeya waxaa ka mid ah cabdulraxmaan oo ah tarjumaan dadku waa ay baxaan waana yimaadaan iyaga oo isku dayaya inay galaan faranse waxay aadaan faransiiska waa isku dayaan laakiin booliska ayaa dib u soo celiya dhammaan tahriibayaasha ma yimaadaan oo qura magaalada fentimilia balse qaar kale ayaa u jihaysta dhinaca magaalada milano halkan bannaanka maxadada laga raaco tareenka ee bartamaha magaalada milano waxaa derbi gaaban ku dul fadhiya dhallinyaro u kala dhashay dalalka gambiya senegal ivorcos iyo liberiya midkoodna ma wato wax aqoonsi ah sidaasi daraaddeed hab sharci ah ugama bixi karaan itaaliya halkan waxaan imid afar bilood ka hor hadda waxba ma garanayo waxaan u imid badbaado waa dhammaatay wiilkaasi wuxuu ahaa labaatan jir u dhashay dalka liberiya hooyadiis waxay u dhimatay cudurka ebola sanadkii lasoo dhaafay habeenkii wuxuu seexdaa xarun kumeel gaar ah oo ku taalla bartamaha milan qaar ka mid ah dalalka yurub ayaa bilaabay in xuduudahooda ay ka dhisaan derbiyo ay uga gaashaamanayaan dadka tahriibta ah dalalkaasi waxaa ka mid ah ingiriiska hungari awstariya iyo makedoniya laakiin dadka qaarkii dhag jalaq uma siinayaan kuwaasina waxaa ka mid ah ninkani oo ka yimid dalka gambiya oo go-aan ku gaaray in uusan dib u laaban sababtoo ah ma ahan wax fudud in qof uu waddankiisa ka soo tago kadibna uu naftiisa khatar ku geliyo doon caag ah waa hal doon oo ay saaran yihiin ilaa iyo saddex boqol oo ruux taasoo ilbiriqsi kastaa dilaaci karto sababo dhinaca siyaasadda ah daraaddood dalkayga gambiya ma haysano xorriyadda hadalka ma haysano xorriyad aan ku dhaqdhaqaaqno waxaad dalbanaysaa shaqo laakiin qolkaaga ma bannaana laakiin halkani qol miyaa uga bannaan waa su-aal furan xilli uu isu diyaarinayo habeen kale oo u qorshaysan inuu seexdo dhulka dhagaxa ah ee bannaanka boosteejyada laga raaco tareenka ee bartamaha magaalada milano
warbixintii wariyaha v o e da riki shraik ee kasoo dirtay waqooyiga dalka talyaaniga nuur xasan nuur ayaa inala socodsiinayay halkaad kala socoteenna dhegaystayaal waa v o e washington markaana waxaa lasoo gaaray xubintii waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii isboortiga waxaa inoo hayay jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddiaynu ku horreyno xubinta ciyaaraha dhegaystayaal majalladda ciyaaraha ee faransiiska ee france football magazine la yidhaahdo ayaa shaaca ka qaaday isniintii shalay soddonka ciyaaryahan ee u sharaxan abaalmarinta kubadda dahabka ee balon di or ee sannadkan taasoo sannadka soo socotaa la shaacin doono soddankaasi ciyaartooy ayaa loo soo xulay iyadoo islamar ahaantaasina lasii kala reebi doono oo lasoo saari doono saddexda ciyaartooy ee abaalmarintaas u tartami doona dhammaadka sannadkan waxaana soddonkaasi ciyaartooy ay kala yihiin lionel messi oo hadda isagu ah ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida christian ronaldo naymar louis suarez iyo gareth bale ciyaaryahanada kale haddii dhegaystayaal aan idiin sheego waxaa sidoo kale ku jira sergio aguero manchester city pierre emeric aubameyang oo brusium dortmund u ciyaara gareth bale oo real madrida junluka buffon juventus cristian ronaldo real madrida kevin debrune manchester city paulo dibeyla oo juventus diego godin atletico madrid antwa griezman oo atletico madrid gonzalo iguain juventus zlatan ibrahimovic manchester united adrias iniesta barcelona coca oo atletico madrid tony cruz oo real madrid robert lavanduiski oo bayern munich ah hugo loris oo tottenham goloodaha u qabta riyad mehraz oo leicester city luka modric oo real madrid thomas muller oo bayern munich manuel nua oo bayern munich dimitri payet oo westham beber real madrid paul bogba manchester united rui patricio oo sporting lisbon ah sergio ramos oo real madrid ah louis suarez oo barcelona jamie fadi oo leicester city ah iyo artudo vidal oo bayern munich ah waxaana la shaacin doonaa saddexda ciyaartooy ee abaalmarintaasi u tartami doona dhammaadka sanadkan iyadoo sanadka soo socdana ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dunida la shaacin doono antwa griezman ciyaaryahanka waddanka faransiiska oo dhashay iyo naadiga atletico madrid ayaa noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee spain ka ciyaara sanadkan xiryaanka waddanka faransiiska ayaa waxa uu abaalmarintaasi kaga adkaaday ciyaaryahanada weerarka kaga ciyaara naadiyada barcelona iyo real madrid ee cristiano ronaldo luis suarez iyo leonel messi tiago silva ciyaaryahanka daafaca naadiga kubadda cagta b s g ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay wararkaasi dhex marayo ku aadan in naadigu yuventus uu aadayo waxa uu sheegay inuu doonayo in b s g ku nagaado ciyaaryahanka reer brazil ayaa sheegay in wakhti wanaagsan uu ku qaadanayo naadiga b s g waxaana muddooyinkan dambe soo baxaya warar sheegaya in naadiga kubadda cagta yuventus ay si weyn u doondoonaysay ciyaaryahanka daafic horenadiga ac milan dhinacayo feerka haddii dhegaystayaal aynu eegnana antony joshua ayaa la sheegay inuusan la feertami doonin feeryahaankii hore ee dunida valadimir klishako ee feerka ka balse waxaa qabanqaabyihiisa adihen uu rajaynayaa in guuga soo socda ay dhinacyadu feertami doonaan labada feeryahan ayaa isku raacay inay feertamaan tobanka disembar hase yeeshee klisheko ayaa intii tababar uu ku guda jira la sheegay in dhaawac yari soo gaaray taasoo sababtay in feerkii disembar tobankeeda dhici lahaa dib loo dhigay waxaa laga yaabaa in feerkuu dhaco bilaha maaj ama abril mid dhegaystayaal xubintii cayaaraan halkaas aynoo joogto
aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena jamaal axmed cismaan oo inoo soo diyaariyey nalna socodsiinaya xubintii isboortiga dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada codkii baxsane ee fanaanka maxamed axmed kuluc iyo heestiisii ka harbaan laha
maxamed axmed kuluc heestaasi ka hadbaan lahaa waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenii subaxnimo oo halkan sii wada jira idinkula socodsiinayeen jamaal axmed cismaan oo anigoo ah iyo nuur xasan nuur dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaantii isku duuban waxaan idkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe xiise leh maalin wanaagsan
Yeah.